hay-adda hormuud salaama ayaa maanta cisbitaalka dhimirka ee xabeeb waxay gaarsiisay deeq ka kooban raashin iyo timir xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan waxaana loogu talagalay bukaanada iyo howlwadeennada caafimaadka ee ku sugan cisbitaalkaasi gudoomiyaha hay-adda hormuud salaam ee magaalada muqdisho cabdulaahi nuur cusmaan ayaa ka warbixiya deeqda raashinka ay gaarsiiyeen cisbitaalka dhimirka ee xabeeb maanta runtii waxay noo tahay furas inaan joogno isbitaalka doctor xabeeb dadka xagga maskaxda ka xanuunsanaya ee ku yaalla degmada kaxda annagoo soo gaarsiinay gargaar ka mid ah barnaamijkii aan wadnay bisha barakaysan ee ramadaan maalmahaan socday aan ugu talagalnay in badan oo ka mid a bulshadeenna isbitaalkan oo runtii haya shaqo aad iyo aad u muhiima aad arkaysaan dadkan soomaaliyeed ee maskaxda ka xanuunsan ee halkan lagu dawaynayo oo lagu xanaanaynayo oo isugu jira rag iyo dumar runtii waxaa waaye waa mas-uuliyad awadareed oo u istaagay doctor xabeeb waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala ajir iyo xasanaad allaha ka siiyo miisaankiisa xasanaadka allah ugu daro dhinaca kale madaxa cisbitaalka doctor cabdiraxmaan cali cawaale oo loo yaqaano doctor xabeeb ayaa sheegay in xilligii loo baahnaa ay soo gaartay deeqda islamarkaana baahi ba-an ay u qabeen tan sida arkaysaan waxaa na soo booqday noo soo gurmaday sidii xalada ahaan jirtay walaalaha hormuud salaam foundation maaha markii ugu horreysay maaha markii labaad maaha markii saddexaad sanadkii waxay noo sameeyaan laba laba jeer oo donation ah haddii aysan ahaanayaen xaqiiqiyan marka loo hadlayo hormuud iyo salaam foundation isbetelkan waxaa ka muuqanahayd macaaluun isbitaalka dhimirka ee xabeeb ayaa dabiibo bukaano badan oo xagga maskaxda la xanuunsanaya iyadoo guud ahaan dalkana laga dareemayo gargaarka deeqda raashinka ee xilligan bisha barkeysan ramadaan loogu talagalay cisbitaalkaasi